فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan
aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orodiyo adduun iyo awoodiyo itaal iyo afti laguma heli karo uurkiyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeye garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaahay ayaantuu ifka aadankeenuu aqri ku yidhiyo asmaa'diinna loo dhigay alif ilaayaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahuma ma og tahay mise waad ogsoon tahay فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
waa labaatanka bisha jamcaadu thaani sannadka kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad ka taqaanaa taariikhda imaamka jaliilka ah ee imaamu tirmidi warbixin ku saabsan taariikh nololeedkiisa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dhibaatada caafimaad ee laga dhexli karo cunista sonkorta inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan maxaad kala socotaa taariikhda madow ee dalka faransiiska warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka imaamu tirmidi waa imaam weyn oo qiimo ku dhex leh mujtamaca muslimka ah waxaana warbixintan ku eegi doonaa taariikh nololeedkiisa waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan taariikhdii imaamu tirmidi magaciisa iyo nasabkiisa abu ciisa moxamed ciisa bin sawrah bin muusa bin daxaag assulami attirmidi wuxuu dhashay casrigii dahabiga ahaa ee qarnigii saddexaad ee hijriyada waa xilligii inta badan la qoray sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waa xilligii ay soo shaacbaxday qorista kutubta loo yaqaano kutubu suxaax kutubtaasoo uu ku jiro kitaabka uu qoray imaamka ee la yidhaahdo jaamicu tirmidi imaamku wuxuu dhashay dulxaja sannadku markuu ahaa laba boqol iyo sagaalkii hijriyada wuxuuna ku dhashay tuulo ka mid ah magaalada tirmid oo loo yaqaano bowq kuna taalla waddanka hadda loo yaqaano usbekistan ee marka la eego juquraafi ahaan u dhow dalka afghanistan wuxuu ku dhashay imaamku dhulkii ay ka soo jeedeen culimmadii xadiiska ku canbaxay sida imaamul bukhaari iyo imaamu muslim awowgiis wuxuu asal ahaan ka soo jeeday magaalada marow oo hadda ka mid ah dalka turkumanistan balse waxay markii dambe u guureen magaalada tirmid halkaasoo uu ku dhashay imaamku noloshiisa bilowgeediina ku qaatay dalabkiisii cilmiga imaamku wuxuu ahaa mid cilmiga aada u jecel wuxuu u dhoofi jiray oo uu dhulal badan u maray sidii uu cilmiga xadiiska u baran lahaa wuxuu ku bilaabay barashada cilmiga yaraan wuxuu la fariistay in badan culimada si uu uga qaato cilmigooda kala duwan wuxuu ahaa imaamku mid fahmad badan leh xifdigiisana aad u sarreeya imaamu tirmidi wuxuu u qalab qaatay doonista cilmiga isagoo raacaya xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna sida caadada culimada rabbaaniyiinta u ahaydba wuxuu bilaabay inuu cilmiga raadiyo in badanna u safro meelo fogna u tago imaamku wuxuu ka dhagaystay cilmiga culimadii ciraaq quraasaan xijaas iyo kuwo kaleba xifdigiisa waxaa la sheegaa inuu aad u sarreeyey waxaa la xusaa axaadiista wuxuu durbaba ku xifdin jiray muddo yar kadibna wuxuu dalban jiray in loo sii kordhiyo si looga dhagaysto isagoon hal xarafna qaldin imaamku wuxuu ka mid yahay culimada la isku halleeyo axaadiistooda kuwaasoo lagu naanayso asxaabu sita waxayna kala yihiin bukhaari muslim abu daa-uud nisaa'i iyo ibnu maajah culimadiisii uu cilmiga ka qaatay waxaa ka mid ah imaamuulbukhaari qutaybah bin saciid maxamed bin bashaar maxamed bin almuthana ziyaad bin yaxya alxasaani yacquub bin ibraahiim abu saciid al ashax naasir bin cali aljahdami camar ibn cali alqalansi cabbaas binu cabdilcadiim isxaaq binu rahawiya iyo kuwo kale oo badan ammaantii culimmada ay ka dhaheen imaamu tirmidi ibnu athiir wuxuu yidhi imaamu tirmidi wuxuu ahaa imaam xaafid ah lehna kutub badan waxaana ka mid ah kutubtiisa kitaabka la yidhaahdo aljaamicu alkabiir kaasoo ah kutubka kan ugu wanaagsan sidoo kale ibnu cimaad alxambali wuxuu yidhi tirmidi wuxuu ahaa mid ka soo dhex muuqday asxaabtiisa wuxuuna ahaa aayad xagga xifdiga iyo idqaanka almiisi wuxuu yidhi isagoo ka warramaya imaamu tirmidi wuxuu ahaa imaamyada xifdiga looga dambeeyo allahna ku anfacay muslimiinta assamcaani wuxuu yidhi wuxuu ahaa imaamu tirmidi imaamkii casrigiisii cidna kula tartamayn imaam alxaakim wuxuu yidhi waxaan maqlay cumar bin cali oo leh waxaa dhintay bukhaari ugamana uusan tegin khuraasaan qof la mid ah abuu ciisa xagga cilmiga xifdiga xalaal miirashada iyo suhdiga kutubtii uu alifay imaamu tirmidi waxaa ka mid ah aljaamic lisunani tirmidi waa kitaabkii ugu horreeyey ee uu alifo imaamku uuna ku soo caanbaxay isaga dartiisna loogu naanaysay isagoo ka sheekaynaya imaamku kitaabkiisan wuxuu yidhi waxaan u soo bandhigay culimmadii xijaas ciraaq iyo quraasaanba wayna ka raalli noqdeen wuxuu kaloo yidhi qofkii uu gurigiisa yaalla kitaabkan waaba isagii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam la hadlayo alcilal asuqraa kitaabu shamaa'il almaxamadiya iyo qaar kale geeridii imaamu tirmidi wuxuu ku dhintay imaamu tirmidi magaaladiisii bowq bishii rajab sannadkii laba boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijriyada kadib markii nolol ka buuxda cilmi iyo camal ku sagootiyey intii ka harsaneyd noloshiisa imaamku wuu indho beelay dhammaadkii noloshiisa culimmada qaarna waxay sheegaan in oohintiisa badneed darteed uu la indho beelay imaamku noloshiisa intii badneed wuxuu ku dhammaystay baridda cilmiga dhegaysigiisa iyo qoridda kutubtan laga dhaxlay allah ha u naxariisto imaamu tirmidi annagana ha naga dhigo kuwii cilmigiisa qaata kuna anfaca dadkana sii gaarsiiya
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaadna kala socotaan faransiiska waa dal leh taariikh madow marka laga hadlayo dhibaatooyinka uu ka geystay caalamka islaamka laga bilaabo dagaaladii qarnigii koowaad ee hijriyada ilaa iyo maanta wuxuu colaad iyo duulaan ku hayaa muslimiinta caalamka warbixintan waxaan kaga hadlaynaa dhibaatadii uu faransiiska ka geystay waddanka aljeeriya waxaana soo jeedinaya mahad cubayd أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما
waddanka faransiiska waa daldhaca qaaradda yurub waana waddamada ugu cadcad ee wada bandiiradda weerarrada ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ee dhacay xilliyadii hore ilaa iyo haddana soconaya taariikhda faransiiska marka loo eego waddamada muslimiinta waxaa lagu asteeyaa dhiig iyo dulmi xadgoostay kaas oo ay dowladdan u geysatay muslimiin badan oo ku nool caalamka ilaa iyo maantana waxaa la yaab leh in dowladda faransiiska ay ku faanto dhibaatadii ay geysatay محاك المقابر كل جزء warbixintan waxaan ku soo gudbin doonnaa insha allah qayb yar oo ka mid ah taariikhda madow ee faransiiska marka loo eego dhibaataynta muslimiinta iyo kutumashada xuquuqdooda innagoo ka eegi doona dhowr waddan oo ay gumaysi ku tagtay faransa هوت منا حصول غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر duulaanka faransiiska ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta wuxuu dhirirsan yahay tan iyo qarnigii koowaad ee hijriga waxaana jiray dagaallo dhacay xilliyadii ay muslimiintu maamulayeen dhulka andalus ee ay maanta xoogga ku haystaan boortakhiiska iyo isbayn أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان marka laga soo tago dagaaladii xilligaas dhacay oo marba ay qolo guusha ku raacaysay wuxuu dalka faransiisku ahaa abaabulaha xamalaadkii saliibiyadda ee lagu qaaday bariga caalamka islaamka laguna doonayay in lagu qabsado masjidka barakaysan ee al aqsa amarkii kama dambeeska ahaa ee lagu soo weeraray caalamka islaamka laguna bilaabay howlgalkii al-xuruub asaliibiya waxaa bixiyey boobkii faransiiska ahaa ee orban athaani sanadku markuu ahaa kun sagaashan iyo shantii milaadiyada wuxuuna amarkan ka hor sheegay ugu yaraan saddex boqol oo baadari sidoo kale wejiga labaad ee xamlada saliibiyadda waxaa laga soo bilaabay gudaha faransiiska gaar ahaan magaalo lagu magacaabo fisori marka saddex meelood loo qaybiyey ciidamadii ka qayb qaatay xamladii saddexaad ee saliibiyadda waxay meel ka mid ah ahaayeen ciidamo faransiis ah saraakiisha ugu cadcaddaa ee duulaankanna waxay ka soo jeedeen waddankaasi iyadoona ay xusid mudan tahay in xamladan ay ka soo dhaqaaqday afaafka hore ee kiniisadda notre dame ee faransiiska xamladii labaad ee saliibiyiintu ku soo qaadeen caalamka islaamka waxaa xusid mudan in dhammaan ciidamadii ka qayb galay ay ahaayeen faransiis iyadoona uu hogaaminayay luwiis attaasic oo ahaa hogaamiyihii faransiiska aadna u nacbaa muslimiinta haddaba si aad u garato dhibaatada ay geysteen xamalaadka isxigxigay ee saliibiyiintu ku soo qaadeen caalamka islaamka waxaa kaaga filan in aad dhegaysato barnaamijkii al-xuruub asaliibiya ee idaacadda al-furqaan ay ka diyaarisay taariikhdaas iyadoona ay xusid mudan tahay in wadarta guud ee muslimiinta ku dhintay duulaannadaas ay gaarayaan malaayiin ruux wejiga dhabta ah ee dalka faransiiska wuxuu kaloo si cad kaga muuqan karaa duulaankii ay ku qaadeen dalka muslimka ah ee masar kaasoo inkastoo uu socday oo keliya saddex sano haddana ay ku geysteen tacadiyaad adag duulaankan oo ay faransiisku qaadeen sannadkii kun toddoba boqol sagaashan iyo siddeeddii milaadiyada ayay ku gumaadeen dad badan oo muslimiin masaari ah iyadoona taariikhdu diiwaan gelisay in saraakiisha faransiiska ay si muuqata ugu tunteen karaamada musxafka qur-aanka kariimka waxay in badan oo ka mid ah masaajidii muslimiinta ay u beddeleen kiniisado halka maxaabiista muslimiinta ay gacanta ku dhigaanna inta ay gowracaan ku tuuri jireen webiga anniil waddamada kale ee uu gumaystay faransiiska waxaa ka mid ah waddanka muslimka ah ee aljeriya halkaas oo wuxuu ku joogay in ka badan hal qarni waxaana aljeriya lagu tilmaamaa waddankii ugu dheeraa ee ay faransiisku gumaysi ku qabsadeen laga soo bilaabo kun siddeed boqol iyo soddonkii miilaadiyada ilaa iyo kun sagaal boqol lixdan iyo labadii miilaadiyada ayay faransiisku xoog ku joogeen aljeriya waxaana loo yaqaanaa waddankan dalka huray milyanka ruux ee shahiidka ah inkastoo ay taariikhdu ka markhaati kacayso in tirada dadka uu faransiisku ku dilay aljeriya ay intaas ka badan yihiin haddana arrinta naxdinta iyo fajaca leh waxay tahay in hogaamiyaashii muslimiinta ee hor kacayay dagaaladii lala galay faransiiska kuwii ay faransiisku dileen ilaa iyo maanta madaxyadooda oo go'an ay yaalaan goobaha dalxiiska iyo madxafyada ku yaala waddanka faransiiska
وما رأيت مذابحا ومجازرا في كل يوم والدماء أنهار
maalin qura ayaa la sheegaa in ciidamada faransiisku ay dileen ku dhowaad konton kun oo ruux kuwaas oo dalbanayay in waddankooda uu xor noqdo faransiiskuna isaga baxo doqdor rafiiqo oo ka mid ahaa jenaraaladii hogaaminayay ciidamada faransiiska ee ku duulay aljeriya ayaa masjid jaamic ah oo lagu magacaabayay kishtaawo wuxuu u beddelay kiniisad isagoona ka soo saaray kutubadii halkaas ku jiray dabna ku daaray
المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترسي وهي عيدان
dhacdooyinka naxdinta badan ee ay diiwaan gelisay taariikhda marka laga hadlayo gumaysiga faransiiska ee aljeriya waxaa ka mid ah in sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii milaadiyada ay ciidamada faransiisku fagaare ku yaalla deegaanka lagu magacaabo sakiikadaha isugu keeneen kun shan boqol oo qof oo rag ah halkaasna ay si wada jir ah ugu gumaadeen waxaana xusid mudan in ay ku aaseen halkii ay ku gumaadeen iyadoona goobta lagu dilay ay godad waaweyn ka qodeen ciidamada faransiiska labaatankii ogosto ee isla sannadkaas waxay tuulo ku dhow sakiikadaha faransiisku ka geysteen gumaad kale oo wuxuushnimo leh iyagoona dab ku daaray tuulo ay dad muslimiin ah degganaayeen halkaasna waxaa gebi ahaanba ku baaba'ay tuulada iyadoona ay bas beeleen dadkii iyo xoolihii ku noolaa foolxumada habdhaqanka faransiiska intaas oo keliya kuma ekayn ee waxay taariikhdu diiwaan gelisay in faransiiska ay dab ku dhalaalin jireen hogaamiyaasha iyo culimmada diinta islaamka ee dalka aljeriya sannadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii miilaadiyada waxay dheri weyn oo ay ku shubeen maaddo waxgubto ku dhalaaliyeen isagoo nool sheekh alcarabi atibsi oo ahaa xukayaha guud ee jamciyadda culimmada muslimiinta ah ee aljeriya وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق
marka intaas oo idil laga soo tago waxay dowladda faransiiska hubka waxkumaada ee nukliyeerka ku tijaabisay waddanka aljeriya iyadoo tijaabada ay ku samaysay dalkaas ay gaarayso ilaa iyo toban iyo toddoba tijaabo ilaa iyo xilligan waxaa qaar ka mid ah gobollada aljeriya ku dhasha carruur muuqaal ahaan doorsoon una ekayn basharka caadiga ah waxaana ugu wacan sida ay sheegayaan aqoon-yahanada sayniska tijaabooyinkii nukliyeerka ee uu faransiisku ku sameeyey dalka muslimka ah ee aljeriya
فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عمل waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ma og tahay waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan ma ogtahay dhegaystow suuradda kulmisay towxiidka saddexdiisa qaybood inay tahay suuratulfaatixa ma ogtahay ninkii furtay dhulkii jaynaha inuu ahaa qutayba bin muslim ma ogtahay magaca saxda ah ee abuubakar radiallaahu canhu inuu ahaa cabdullaahi bin cuthmaan bin caamir attamiimi ma ogtahay saxaabigii hal macrako gudaheed ku dilay boqol gaal inuu ahaa baraa ibnu maalik radiallaahu canhu ma ogtahay dhegaystow magaca imaam abi xaniif ah inuu yahay nucmaan bin thaabit al kuufi waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay cunista sokorta waxay leedahay dhibaatooyin caafimaad waxaana warbixintan ku eegaya abuubakar ibraahim geedi xaaladaha caafimaad ee adduunka maanta ka jira waxay aadanaha bareen muhiimadda ay leedahay inay si dhow u daraaseeyaan wax kastoo ay cunayaan waxyaabaha ku dhow in adduunka oo dhammi dhibtiisa isku raaceen waxaa ka mida sonkorta haweenay qora ah oo u dhalatay dalka faransiiska ayaa maqaal ay ku qortay majalada thonsi balas ee ku hadasha afka faransiiska ayaa waxay ka warantay dhibaatooyinka caafimaada ay sokorta leedahay iyo sida dadka iyagoo aan dareensanayn ay sonkorta si xaddhaaf ahi jirkooda u gashaa maadaama ay sonkortu ku jirto inta badan cuntooyinka la isticmaalo oo ay ka mid yihiin cabitaanada gasacaysan shaqladka iyo macmacaanka siday ay sonkortu u waxyeelaysaa jirka iyo maskaxda aadamaha marka aynu cunno cunto sokor leh waxay markaba la xiriirtaa dareennada dhadhamada ee ku xihan neerfayaasha maskaxda oo soo daaya hormoonka dobomiin ee sidoo kale ah dareensida kaalmo badan oo muhiim ah ka qaata shaqada maskaxda iyo jidhkaba sida oo kale sonkorta markay gaadho dhiigga waxay ka shaqaysiisaa unugyada neerfeed dobomiin oo haddii ay jidhka ku bataan dhibaato ku keena habdhisida shaqo ee maskaxda cilmi baarisyo caafimaad ayaa lagu ogaaday in sokortu ay maskaxda ku abuurto falgallo neerfeed oo aada ugu eg kuwa ka dhasha isticmaalka maadooyinka daroogada ah calaamadaha aad ku garan karto in cunista sonkorta balwad kuu noqotay qofka si kasta uu u dareensan yahay jaceylka uu qabo cunista sonkorta haddana waa ay adag tahay inuu fahmo in waxa haayo uu yahay xanuun balwad ah oo ku qasbaya inuu cuno haddaba haddii aad calaamadahaad isku aragto waa inaad xaqiiqsataa in sokor cunistaadu ay tahay balwad calaamadaha kale ee lagu ogaanayo waxaa ka mida baahi joogto ah oo aad u qabto macaanka hoos u dhaca tamarta qofka dibiro iyo caloosha oo weynaata miisaanka oo kordha caafimaad darro maqaarka ah dabeecadda oo xumaata intaasi waxay dhakhaatiirtu ku sheegeen inay ka mid tahay calaamadaha lagu karto sonkorta iyo dhibaatooyinka ay u keeni karto aadamaha فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست